Wasaaradda Haweenka, Qoyska iyo Horumarinta Xuquuqul Aadanaga ee Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo magaalada Baydhabo tababaranka Qobat ee Guddiga Baarlamaanka Koonfur Galbeed oo aan qaabilsan xuquuqul insaanka, kaasaytiyo kor lanka qaadawaa xuquuqul aadanaha. Walibana ka qeyb galaya tababarku waxaana ku mid eh shaqaalo wasaaradda haweenka Koonfur Galbeed Soomaaliya walibana daafurtay tababarku wasiirka wasaaradda haweenka, qoyska iyo horumarinta xuquuqul aadanaga ee Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Fahiimo Cusmaan Cumar oo si weyn ugu hadlay xuquuqul aadanaha.
Ilaahay baa maanta noo suurageliyey inaan maanta ka faa'iidaysano traininkan loogu talagalay xuquuqul insaanka ka insha allah tacaala waxaan fili doonaa inaan wax badan aan ka dhiidhan doono dood wadaag ka samayn doono nin walbo oo uu xaqa uu leeyahay iyo jidadka loo marana aan ka wada hadli doono nasiib wanaag maanta iyagoo nala joogaan xildhibaanadii dowlad goboleedka koonfur galbeed saddexdii guddi ugu muhiimsanaa ugu horeeyo xuquuqul insaankii dastuurkii iyo amnigii maadaama xuquuqul insaanka guddiga maadaama iyaga yihiin sharciga sadka dejinayay annagana aan nahay wasaaradihii fulinayay xuquuqul insaanka maadaama guddiga xuquuqul insaanka wasaaraddu la shaqeeyaa laakiin amnigana waa u baahannahay dastuurkana waa loo baahan yahay waayo amnigii waa dadkii amniga ka shaqayn lahaa in ay iyagana xuquuqdii markay amniga joogaan oo qofka bulshada ka mid ah oo xataa la shaqaynayo ama dhinaca ciidan ka ahaado amnigiiaa meesha soo galayo oo ah in amnigii naftirkoodu ay helaan xuquuq qofka askariga ah oo amnigaaga ilaalinayo wuxuu kaa mudan yahay adi haddaa bulshadii tahay oo aad ku hurdid inaad siisid maxaa dhahay mahad gaar ah aada la shaqayso asigana sidoo kale waxaa laga rabaa amniga inuu qofkaas askariga ah oo amniga ilaalinayo bulshada asigana inuu qanciyo marka waa nidaam dowliyan ah dastuurkiina waaba sharciga dadka noo soo dejin lahaa oo qof walba xaqiisa iyo wuxuu leeyahay dastuurka uu ku qoran yaha lagu oo loogu talagalay uu ogaan karo maadaama annaga hadda dowlad goboleedka koonfur galbeed dastuuraan leenahay dowlad goboleed kastana ay leedahay ilaa federaalka marka insha allah waxaan rajayn doonaa inaan wax badan ka faa'iidaysan doono annagoo isla falanqaynayno mar walbana aan idin xasuusina in allah subxaana wa tacaala xusuustiisa iyo cabsidiisana la ilaawin qof walbana ficilkuu samaynayo uu noqdo mid alla ka cabsi ah uusan qof bini aadan u aabiyeelaynin because xil hadday lagu dhiibana haddaa xildhibaan tahay haddaa wasiir tahayna bulshada u tahay uma tihid keliga ama shaksi laakiin waa inaad haddana ilaahay ka cabsataa oo xoojinaa wixiina loo dhiibay oo kitaabka aan gacanta u saarnay marka insha allah tacaala waxaan leeyahay waa noo furan yahay seminaarkeena insha allah inaa laga faa'iidaysan doonaa rajayn doonaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu